Tababarkan oo dareere doona muddo saddex maalin iyo waliba la ka barari doono aqoonsiga, odayaalka dhaqanka, iska hirowga culimada iyo bulshada, wadahadallada kooxaha iyo wacyigelinta heer bulsho, qorsheynta fulinta dadaallada ku qaybgalka warbaahinta ee arrimaha haweenka, amniga iyo siyaasadda, furitaanka tababarka iyo waliba gobol ku haya agaasimaha guud ee wasaaradda raabta iyo arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed, odayaalka dhaqanka, culimada iyo xubno ku dareera wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta, agaasimaha guud ee wasaaradda raabta iyo arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed Soomaaliya, Marwo Madiine Axmed Nuur oo daahfurtay tababarka iyo si kooban faahfaahiday ahmiyadda lagu leeyahay tababarkunga idin kusoo dhawaynanu mahad celinaya kasoo qaybgalkiina shirkaan ah oo ujeediista ah xoojinta ka qaybgal odayaasha dhaqanka iyo isku xirka odayaasha dhaqanka ee culamaa iyo bulshada dhinaca miidiya waxaan rajeynaya in shirkaan ay noqon doonto shir miro leh oo si xoojina wacyigelinta bulshada iyo si wadna insha allah shirkuna furaya insha allah
malaaq maxamed yacquub deere waa afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya isna meelasi hadaal ku jeediyay hadhawa in bulshada la sii wacyigelin sarayta gaar ahaan bilaanta si qeybankunagdan ah kuraasta siyaasadda waa dadkii khabiiran haayo odayaalka dhaqanka iyo culimmadooda waana hadhowayaan haddana inay una naniidaha furo maanta barnaamijkaasi markanka horey tamay balanaa dhaqanka iyo nay culmadooda haddii doosha la weelo lahayn maylereey haddii waalo doosha la weelo lahayn waraabadna had waldila mal helo lahayn haddii culimmada iyona odayaalka doosha la weelo lahayn qabalaaso ma dhiyeen burbur ma dhiyeen dhibaato ma dhiyeen walow hadda beryahan dadkoo magaca ulmasheeqdaw laakiin dhabadan wadan haniya ziyaadeen dadkoo magaca oday sheegdaano koofiyadan surino iyona unuuba walaabini nahaniya ziyaadeen marka may alahay arrintan oo kale walan baahanahay wasaaradda haweenka doorkiiyo kaliyan dowlad islanada wal oge sida dastuurka qaranka ka qoran haweenka mayba la reeyay boqolkiiba soddona leeyin una ka shaqayna odayaalka haddii unena ka shaqayni koonfur galbeed heer federaal iyo heer stateba ku qiibgelini iniyo gabrogana qiimaha badan le walhabaradeen lahakamoodii abaarta marka dhiiday sanad sanooyinkan soddon iyo dhowrka sano ah burburka jaray walaa walhabaradii ayo walhabarti gabro walhabareen odayaalka waxaa derbiyaha isku fadhiyaan walyoqobadanba waaye markiiyo walqobadan waayeen balaanta may suubaday iniyo eritiyo ka ororto iniyo suuga bakaaraha iyo suuqyada eritiyo walwalgadada yeen arurido ini nyaanyada gato ini gornyo faruurto ini waxyaalo dhuhul gado ini may walla koobo korme oo magalkan handhool ay ku fiiriyay oon qobdo korno ya qobdeen dadkaas dhalinyarada sidaasa korti hadda wagtaan jiilkan cusub haddana unamay anaa dhaqankii unamay anaa odayaal culmaaudiinkii maynoo saarantiina fowqa raas ka dadaalaan wal alla walaagiyo xaquuqa layin yaa ka dadaala doon haddii ilaahay ka raala noqdo wacyigeli korna dadkana wacyigeliyaan hordhaanba wacyigeliyo jarne rijarni gabarta sanooyinkan lahakamoodi aayo gabarta ay dhali gabarta ay dhati gabarta ay la dhalati gabarta si unan lahayni waxaa waay yaa may wadnahiye ilaah dadka dhon maleeyaan ini una xuquuqda dadka dhon leyin gabro layleyin dadka kale qaar ee dhallinyarada
wasaaradda hanraabtay xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya weliba culummada odayaalka dhaqanka dhallinyarada muddooyinkan ka dambeeya siyaasiga tababaray aqoon-iswadaarsi ka saabsan in la xoojiya awoodda ku qaybgalka siyaasadda bilaanta soomaaliyeed